deegaankii laandheer ooon dhexayay degmooyinka hiraale iyo cabudwaaq ee galmudug iyo dhowaan kuniyo dagaalbeeleedyo kaasoo marar badan ka nagaday galmudug ururka haweenka magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug iyana ka baagay suranjoogka dagaalbeeleedyada ku dareera galmudug waxaan ku baaqaynaa nabad waarta oo xal laga gaaro oo ilaahay subxaana watacaala ahaa uusan mar dambe noo soo celin mana wajahayno hal dhinac oo dagaal ka socdo dhinac kasta muslimka oo dagaalsan dhammaantood waxaan rabnaa in nabad waarta ay ka dhacdo soomaaliya qabiil qabiil wuu ka adkaa waayey qabiilna qaran ma noqdo dowlad iyo deegaan iyo dalba ma dhaqnaanayo hadday colaad noqoto teeda kaleeto dadku markay dhammaadaan dowladaha iyo dadka isu soo sharaxaya iyo siyaasadahan qabaa-ilada micnaha lagu kicinaayo qofka biniaadanka waxaa la rabaa inuu wuxuu xukumo horta ou adduunkan ku reebto dhibaato kastoo jirtaana mid dhimatay mid dhaawacantaba wuxuu u yaallaa hooyo mid uurka ku sido asay qaadaysa iyo mid wiilkeedii dhinta intaba dhibaatada jirta oo maanta jirta waxaan leenaha ilaahi weynaa oo waaxidkaa cirka dhisay oo dhulka goglay in uu bogooda burcad isu mariyo in wiilashaas diriraya maalin walba dagaal kuma jiri karnee ilaahay uu tuso xaqa ilaahay xaqa uu tuso ilaahiga subxaana watacaala hana siiyo nabad waarta oon ku degno waxa la dhimanayana waa walaalaheen iyo aabbayaasheen waxa la agoontaynayaana waa ilmo masaakiina ilaahiga subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa nabad waarta waxaan diyaar u nahay dagaalka inaanaa doonin oonaa dhib rabin oonaa calood rabin wiilasha dhimanaya waa walaalkeena waa walaalkeena midka dhaawacma midka inta ka dhexe waa walaalnadeena intaba waxaan doonaynaa in ilaahay dagaalka iyo wax dharabsha nagala joojiyo oo dhib sidoo kale guddoomiyaha haweenka magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug dahabaadan iyo shirkin jaraa'id oo iyo habkasaareen baag nabadiyad dhinisha ku hadali dhulka saxaraha ah oon biyaha lahayn oon baadka lahayn oon beerta ahayn oon magaalo ahayn ee ku yaala meesha la yidhaha laandheer iyo hulkujir qabiilaadka ku dagaalaya wiilashii ku gooyey hooyooyinka gablamiyey asayda u saaray agoonteeyey waxaan leenaha walaayaal aqligu ha idiin soo noqdo ilaahi weynaayo waaxidkaa ku xirnaada iska daaya dhiigga aad daadinaysiin annaga hooyooyinaa nahay beerkaana xanuunaaya waa maxay ahay tay kii ku dhintaah waa keena weeye gablanaan ka dhexlaynaa maxay ahay tay agoonnimaan ka dhexlaynaa asaayaan ka dhexlaynaa walaalkeennaa dhimanaya abtigeenna dhimanaya adeerkeenna dhimanaya annaga haween haddaanan qabiil ma lihin xuduud ma lihin nabaddaan jecelnahay walaalayaalo waa idin baryaynaa oo waa idin baryaynaa islaan haddaad tihiin ood ashahaadataan joojiya waxa aad wadaan dhiigga aad daadinaysiin joojiya cunuga aad maxay tay qoryaha u dhiibaysaan oo aadnaan waxbarin oo jaahilka ah ee aad hasha inta u gadeen qoryaha u dhiibteen ee walaalkii soo dilaya ha la joojiyo